waddamada afrikaanka intooda badan ayaa ku qanacsan inaan la gaadhi karin wax lagu tilmaami karo horumar haddii aan la helin tamar jaban oo ay ka faa'iidaystaan shirkadaha iyo qoliyaha maalgeliyayaashu dalal ka mida dalalka degmadan geeska afrika oo arrintaasi ka duulaya ayaa sanadadan dambe xoogga saaray sidii arrintaasi looga dhigi lahaa mid taaba gashay etiobiya ayaa la ogyahay biyo-xidhaanka aadka u ballaadhan ee ay tamar kaga dhalinayso biyaha webiga nail iyadoo dalka kenya uu ka dhaliya tamar ka ahaa amba uumiga dhulka ku hoos jira ee loo yaqaan geotermal energy haddaba dalka jabuuti oo isna sannado badan ku guda jiray tamarka dhalinta ka aha amba uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa haatan ku guulaystay cilmi baadhista lagu xaqiijiyey qaniyada khayraadkaasi ku jira dhulka jabuuti ee aadka u kulul dowladda jabuuti ayaa ku guulaysatay dhaqaajinta labada ceel ee u horaysa ee tamarta geotermal energy iyadoo dhowaan lagu xigsiin doono toban ceel oo hadda faraha lagu hayo dor kayaad muuse axmed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan horumari uumiga laga dhaliyo tamarta ayaa soo dhaweeya arrintan kooraan maanta geotermiga maanta cilmi maxayba kooraan la dhigmaya oo maanta naatireel oo ilaahay dhulkeena u geliya nimcdab ah ma jiro jabuuti ma haysato waxaa weeye afar iyo labaatanka saacadood buu saa kugu soconaya oo waddanka oo dhan uu kaafin karaya maanta kooraan la-aanna wadani meel ma gaari karaya adduunku maanta waxa weeye labada ha labada dagaal ee adduunka malaha betetan soo socda waxa weeye waa kooraanada biyaha iyo kooraanku iyo teknolojiyiguba maanta teknolojiya informatiiguba oo kamid bayihin marka kooraan quwad weyn ina la saaro waa muhiimyada weyn waxaa ku xidhan wadankii isbedelkiisii o dhan baa ku wada xidhan ekonomigii wadankaa ku xidhan beerihiisiibaa ku xidhan biyihiisiibaa ku xidhan wax waliba ku xidhan maanta adigu labadii kun iyo toddobaad tobankii wuxuu ahaa dadaal weyn baan galnay sidii markii aan hadiitaan soo dhadhaminay aan soo ogaanay wixii ku jiray inaan maanta hawsheeda sidaanu dabageli lahayn oo ceelal waaweyn aan wadanka uga soo qodi lahayn yaan hawsheediiyaan galnay toban ceel sideed ceel oo waxa la yidhahdo foorashadan uumiga lagu soo saaro iyo labo foorash oo lagu rayaan sheegteynayo taasi raaxsan lacagtani shan iyo toban megawat sontraalkii amba warshadii dhalin lahayd marka uumigii lasoo la saaro lasoo wada ururiyo haddaba warshadii ka dhalinaysay uumigan kooraanka ka dhalinaysay lacagteediina way raacsan tahay lacagtani siciid deel wacays oo ka mida ganacsatada reer jabuuti ee qandaraaska ku qaatay qodidda ceelashaasi uumiga amba kaaha dhulka ku hoos jira ee laga dhaliyo tamarta ayaa isna sidan ii sheegay jotermii anagu oo ku garaadaysana waan maqalno laakiinse waxbaan ku yara sheegayo anigu waxaan ahay ninkii dhisay platformkii ugu horreysay tani uu madaxweynuhu furay waa dee ani sharaf gaar ay tahay uumigii ugu horreyn uu soo baxay dee haddii aan helno jotermiga waxay ka dhigan tahay warshadeyntii iyaanoo dhab yaraan warshadayntii markaad soo dhaaftid waxaa shaqa abuurbaa samaysmi doonaa saboolnimada laga bixi doonaa xitaa dadkii sii jiray sii shaqaysanaya qoraanku dee laga raqaysin doonaa marka dee waa wax dee aad iyo aad u muhiima iminkan aan kula hadlayo waxaan ku jirnaa tartankii ceelashii kale platformyaashoodii la samaynayay ayaan saakadaa aan dhignay duusayayaashii in badan baan maqalnay botonshal wuu jiraa wuu jiraa wuu jiraa maanta dee waan taabanay agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta doctor kayaad muuse axmed ayaa mar kale iga warramay waxyaabaha muhiimkee loo baahan yahay marka arrimahan oo kale lagu guda jiro cilmi wax waliba waa laga guulgaadhaa marka wax waliba loo dadaalo laba shayba aad iyo aad muhiima sidii maanta looga guulgaari lahaa cilmigan jotermiga la yidhahdo amba petroolka ha la yidhado amba gaaska waa isku wada cilmiga waa isku wada mid laakiin laba shayba muhiima ta u horraysa waxa weeyeen waa dad wadanka u dhashay waynay foormay ahaadaan maanta kenya agteenna maanta success waxay maanta ku gaadhay success maabeele oo meel sare u gaadhay amba iceland daba aad sheegaysid waxay haystaan dad ilaa maanta toddoba boqol oo qof oo tababaran siisoo leh cilmi baaristii ha noqoto qoditaankii ha noqoto mayana ee sontraalkii looga soo saari lahaa marka haddii dadka kale ajnabigu wax way ku bari karaan waad ka baran kartaa ma laakiin wadanku maxay markay waqti dheer qaadato lacagtooda qiimuhu gama goyn karaysid wadanka marka waxa faa'iido u ah ta u horeysa waxa weeyin waa dad resource yimayo taasi madaxweynaheena Ismaaciil Umar aad iyo aad ugu dagaalay maanta presidentka Ismaaciil Umar oo 99kii markuu yimidaba politiga ina dadka maanta reer Djibouti aad wax loo baro taadu maanta marka farsamo yaqaankii hawsha kula wadayay jaranjaro kasta iyo heer kasta maanta wallahi waan haystaa meesha meesha taal waxa weeyin mid kugu filayin haddana kooy maanta waxa weeyin waa inaan biirsadaa waa inaan biiranaa dadkan imika saddex sano gudaheed maanta halkaan gaadhay halkaan ka imanay iyo halkaan soo joogno dadaal weyn baan galamaas leenahay haa farq weyn baa u dhexeeyo ta kale ee labaad aad loogu baahan yahay waxa weeyin waa lacag wax leedahay moyen financier lacagtaasi oo maalgelintii maalgelintii lagu hawlgeli lahayo leanna cilmigan wuxuu u baahan yahay maalgelin weyn maalgelinta weyn haddii aad weydid kulleyba tallaabo ma qaadi kari sidoo waxa weeyin maalgelintani waxay ku hagaagaysaa qalab badan bay baashan u baahan qalabkii waa inaad iibsatay maanta qalab laba milyaara waan soo iibsanay rabadaan muuse v o a jibuuti